kulankan ayuuna iska kooban golaha deegaanka degmada salaaxle iyo saraakiisha laamo amniga iyo weliba lan ku hadalay arrimaha nabadgelyada degmada iyo sidii lancadka ay lahaayeen sidoo kalena kulankii weliba lanku hadalay biyowka canshuuro minate iyo beero sidii bulshada iyo unbihi laayana maadaama wakhtigii la deeriyey markii kulanka ha dhammaaday kuriyad weliba warbaahintan waramay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada salaaxle cabdinuur maxamed caraba usoona ku werbi walyaabaa kulankan duusadareere diirada laga saaray waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego nabadgelyada degmada salaxley runtii waa waa waa nabadgelyadu waa fiican tahay hadday tahay wadooyinka iyo hadday tahay dhammaan guud ahaan deegaankaba nabadgelyadu alxamdulilah wax dhibi ma jiraan wadadan wadada cad gaadiidku waxay u maraan si fiican hadhiyo habeenba way maraan cidla hadasha iyo wax magaranaysaa dhiba ma arkaan soo dhaweyn waxaan ahayn lama kulmaan marka waxaan sheegayaa uun xaaladda wadada cad qaas ahaan deegaanka intaan maamulno ee salaxley inay boqolkiiba boqol hadhiyo habeenba nabadgeliyo iyo si wanaagsan ay gaadiidku marayaan taasi waa taa talabada waxaan doonay halkan uga faa'idaystooyin cashuurihii deegaanka oo ay ugu horeyso maadaama la sameeyey itombal in la geliyey magaaladii oo iminka magaaladii loo diyaariyey dee inay magaalo weyn noqoto oo tombalinkeedile inay dadkii dhulka ku lahaa ay dhulkii cashuurtaan mulkiyaddii u samaystaan ciddii magaranaysaa ay ka jeedha wadadu dhulka ay ka jeedhan fiilashooda ay keenaan si dhulbedda loogu sameeyo calayataxaal in dhulkii maadaama magaaladii qorshe loo sameeyey in qof walba halkiisii sharciyeysto soo shubo lacagtii cashuurta sidoo kalena mulkiyadiisi iyo feelashiisi oo standard u qaato ayaan iyadana halkan ka sheegayaa sidoo kale tuulooyinkii magaalada magaalada hoos yimaada iyagana waxaan u sheegaya inay soo bixiyaan cashuurta wixii lagu leeyahay hadday beeraha tahay iyo hadday tahay hantida guurtadaba gudoomiyaha degmada salaaxli maxamed cabdi haariya oosuna meelasee ku hadalaya bulshadanka baaqi ilaaliyowka nabadgelyada guuda ee deegaanka iyo inobiyan canshuuraha silanka adeega islamarkaana iyo rahan nidaamyada dowladda hoose horeeyan dejiide
shirkan oo runaantii kaga hadlaynay nabadgelyada iyo amniga guud ee degmada muddooyin ka dhaweyto xaaladii shaqeada kasoo maxayhatoy baxday ee ka dhacday maxayhate xidadka inaanay wax saameyna ku yeelanin maxay tahay wadadan cad oo runtii ah wada maaragtay muhiim u ah qaranka ahmiyad weyn ugu fadhida oo isku xidha maxay tahay gobolada jarar iyo maxay tahay gobolka marwada jeex ilaa gobolka saaxil wadadan ay muhiimadeedu tahay inay waraabiso gobollo fara badan oo ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida maxay tahay qorshe aada u weyna runtii qarankan ka leeyahay inay baabuurta ilaa maalinta ilaa maanta si fiican u socdaan oon wax nabadgelya daraa oo ka dhacay jirin cid lagu boobay aanay jirin cid wax lagu yeelayeelaya aanay jirin ilaa maalintii dee waxdhaceen ay baabuurtii maraysaa ay si nabadgelya ay u marto insha allahu tacaala saasna oo sii socon doontaa wax nabadgelya daraa oo ka dhacayna ma jirto waxaan arkay baryahan social media iyadoo maxay tahay hadal laysama marinayo anagu wax nabadgelya daraa aan ku ognahay oo maxay tahay maalin quraata gaar wax lagu yeelay degmada salaxle gudaheeda iyo xuduudda ay la wadaagto dowlad deegaanka soomaalida ee ina guuxaa ma jirto si fiican bay baawartiis ku geeshtaa ilaahay waxaa ka baryayaa inuu nabaddaa usii wado ummadda